waxaa gaabaysaa awdiinle iyo deegaanada hoos yimaada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka deegaano badan oo degmada awdiinle ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa waxbarasho la-aan iyo caafimaad darro baahsan oo haysata shacabka deegaanadaasi ku dhaqan ibraahim maxamed nuur kalaay oo ah guddoomiyaha awdiinle ayaa v o a u sheegay in iskuullada ku yaala tuulooyinka iyo deegaanka awdiinleba ay qarka u saaran yihiin inay hakadaan adeegyada waxbarashada oo ay ubadka ka heli jireen maadaama aysan wax taageeraa helin bilihii ugu dambeeyey waxay kale u baahan yihiin waxbarashadii oo aad u liidato deegaamadaas yacni iskuulla'aan baa ka jirta hataa dadkii oo hoogaha awdiin macalimiintii oo mutadawacmano ka shaqaynayaan tahsiilaad ma haystaan mashaar ma haystaan waxaan uga baagaynaa wasaaradda waxbarashada in dadkaas ay gacan qabato dadkaas mucalimiintaas oo iskooda wax u qabso ay ka shaqaynayaan guddoomiyaha awdiinle wuxuu kaloo xusay tirada ardayda dhiganaysa iskuullada oo sii kordhaysa iyo dayactirla-aanta goobaha waxbarashada inay sababtay ardayda qaarkood inay meelo bannaan oo aan dhisnayn ay wax ku bartaan arday oo gaaraysa hal iskuul waxaan ka soornay arday kun gaaraysa oo qaarkood hataa meel banaana ay fidhiyaan iyo iskuul kale asagana barayfad ah oo arday gaaraysa saddex boqol ayaan kasoo aragnay ku dhowaad kun iyo saddex boqoloo arday ayaan xindhaha kasoo aragnay guddoomiyahan robood ahaan waa u siinay baahadaas marka waxaan ka odsanayna wasaaradda waxbarashada in dadkaas macalimiintaas mashaarkooda ay helaan iskuuleedkaas oo aan dhisnayn in loo dhiso oo si baahidoo dadka u dhammaystiranto guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka baay xasan aadan kuusanow ilka case oo dhowaan tagay deegaano ka tirsan gobolka baay oo awdiinle ay ka mid tahay ayaa isna v o a u sheegay in bulshada ku dhaqan awdiinle iyo deegaanada hoos yimaada ay qabaan xilligan baahi dhanka adeegyada bulshada waxayna aada uga liitaan buu yidhi dhanka waxbarashada caafimaadka iyo biyaha sada deegaanka awdiinle malarayus deegaanka awdiinle may ku jirtee baaxa oo bacan oo bulshada ka kooban dhanka caafimaadka eedan ku liidata dhanka biyo eedan ku liidata waxbarashada saas oo kale may kale maraneeda dheerta maraneeda awdiinle dadka ku barakay foolfayle maylarayus tooswiina werdiile ilaa kurtan walaa heri male may deginyina awdiinle ilaa iyo bardaali kasi lagulahayan runtii dhibaato eedan weyn oo ku jarta deegaanka awdiinle may kale maray maylarayus goobguduud buurey goobguduud buurey yaana eedan ku liidata may laraayiso dhanka waxbarashada caafimaadka biilaanta eedan haysata tan kale may dhibaatee haysata may laraayiso dadkii beeroleytahay ayayaan walile unubaha aragni yoo maranaynanka sheegna marnay beero ilaa baydhow boodya ilaa yoonay marnay tuulooyinka iskirinyin ayayaanka degan guddoomiye ilka case wuxuu kaloo caddeeyey in cisbitaalka awdiinle oo adeegyadiisa caafimaad ay gaabis sii noqonayaan ay ku jiraan bukaano badan oo xanuuno kala duwan la il daran waxaa ka mid ah dadka oo xanuunsan hadday tiifow agaarishow balaanto maraneed oo dhalmada maylaraa isbitaalka haddii wadaaddaa foolata maraneed daawo degdega emergency lambaanyi majarta qofka adiyaa jiridoo baadiyada tuulooyinkaa ka hanuunsada mas maraneed reer miiga hanuunsada daawadii maraneed awdiin lakajiida maraneed majarta
deegaano badan oo koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa gaabay sii noqonaya adeegyada bulshada iyadoo deegaanada qaarna ay go'doonsan yihiin oo aysan jirin wax gaadiid oo geli kara mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo